siciid cabdilbaari waxaa koob iyo soddonkii juulaay oo laba habeen ka hore lagu dilay aagga lawrence square ee nawaaxiga xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee digson rag hubaysan ayaa ilaa lix xabadood ku dhuftay ka hor intaanay goobta ka baxsan siciid waxaa la socday wiil kale oo soomaali ah oo isagu cagihiisa uga baxsaday halka uu weerarku ka dhacay talaadadii shalay oo ay bishan agosto kow ahayd ayaa weerar kale oo lagu qaaday qof soomaali ah waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada torno ee dalkaasi kanada gaar ahaan aagga loo yaqaano rijan bark waxaana halkaasi ku nafwaayey daa'uud cabdulaahi cosoble ninkii dilka geystay oo sida ay bileysku sheegeen ilaa iyo hadda aan la aqoonsanna goobta waa uu ka baxsaday qiyaas la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan bishiiba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi kanada lagu dilo qof soomaali ah dilkii ugu dambeeyey marka labadan ruux laga reebo waxa uu dhacay bishii juun sannadihii lasoo dhaafayna tirada dhallinyarada soomaalida ah ee la toogtay waxa ay gaartay in ku dhow laba boqol mana jirto ilaa iyo hadda cid maxkamad loo soo taagay dilkaasi faraha badan sidaasi waxaa v o a u sheegay muuse kuulow oo tafatire ka ah wargeyska soomaali tribon ee ka soo baxa torono iyo raadiyo one dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo bilaaba labada kun iyo shantii waxaan diiwaan gelinay dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo toddoba in la dilay xabsiyada waa buuxaan marka daliilka noocaan ah waa waxaan marnaba runtii la qiyaasi karin communitigeena kusoo noqnoqday dadka ama nidaamka ama systemka ama dawladda aan ku dhex nool nahana ilaa iyo hadartaan waxba aysan ka qabanin oo cid allaale ciddii dishay ama runtii dambiilihii aysan maxkamad ilaa hadda aysan hal qofood intii la dila aan sheegay aysan ka keenin waxaa badanaa toogashada lala eegto dhallinyarada soomaalida lagu eedeeyaa soomaali kale qaar ka mida bulshada gaar ahaan ehelada eedeysanaha ayaana gacan ka geysta qarintiisa amaba masaafurintiisa waana arrinta keentay in bilayska ay ku adkaato soo qabashada qofka la tuhunsan yahay sidaasi waxaa v o a u sheegay sheekh axmed yaasiin oo ah imaamka masjidka abidardaa ee magaaladaasi toronto
dowladuna waa isku dayay waa isku dayay inay biliiska waalidka iyo culummada dhammaan waa la isku dayey laakiin waxaa wax looga qabalaayahay ilmaha wax samaynayo waa isla ilmahayna inta badan waa dhibaatada nugu weyn ee na haysato waxaana ka mid ah markaan sii fiirino in badan soomaalidu waa qariyaan dhibaatada dhacdo beliiskii laftigiisa wuxuu leeyahay arrintan ma baarbaari karna maxaa yeeley idinkaa isqarinaysiin marka musiibada ugu weyn ee loo xalilayahay waa communitiga laftigiisa oo isqarinayo inkastoo guud ahaan dalka canada gaar ahaana magaalada toronto ay ka mid tahay goobaha ugu badan dibadda ee ay soomaalidu ku nooshahay haddana waxaa lagu dhaliilaa in isku xirnaanta dhexdooda ahi ay aad u liidato taasoo faldembiyeedka ka dhex dhaca dhallinyaradooda badisay islamarkaana baxsashada eedaysanayaasha kordhisay cismaan kuulow tafatiraha wargeyska soomaali tribon waxa uu qirayaa in wada shaqayntii jaaliyaddu ay meesha ka maqan tahay wallahi arrintaas wax hadda haba yaraatee laga dhihi kara ma jiro sababta waxay tahay waxaan runtii codkeena soomaali ahaan annagoo isku duuban kusoo saaranay nin xildhibaana haddana runtii ah wasiirka immigrationka marka hadday noqon lahayd community liita waxbay ahaan lahayd laakiinse waxaa dhibaato ah wada shaqayn la-aan waa wax jiro inaan communitiga aysan wada shaqayn victimkii inaan runtii waxa waaye sida uu idiin sheegay sheekh axmed yaasiin inaanan qofkii dhibaatada geystay iyo qofkii dhibka geystay intaba inaanan waxa waye runtii aanan la shaqaynin systemka waddankan jira oo aanan runtii maxkamadaha ama carruurta hadday wax dilaan aan la baxsano dhibaatooyinkaas oo waxyaabaha badanana lagu eedo sheekh axmed yaasiin imaamka masjidka abidarda waxa uu qabaa in masaajidda iyo waalidkaba uu xil weyni ka saaran yahay baraarujinta iyo wacyigelinta dhallinyarada si looga badbaado dhaqanqallooc ugu dambayntii keena inay iyagu gacmahooda isku dilaan ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiq hana waafajiyo culummadu mar kasta way ka hadlaan dowrkooduna waxa waaye dadka in la wacyigeliyo dadka meel la yskugu keeno maadaama musiibadan ay soo laalaabatay culummadana way ka hadlinayaan masaajiddu marka doorka culummadu wuxuu yahay in la isku yimaado dadka la isku keeno arrimaha laga hadlo waalidka laftigooda maaragtay lala kulmo dadka la wacyigeliyo inkastoo ilaa iyo hadda aan labadan toogasho ee ugu dambeysay dad loo soo qaban haddana bileysku waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaanno ay rumaysan yihiin in ay ku ogaanayaan raggii dilkan geystay